magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa la ciirciiraysa musharaxiin aada u fara badan iyadoo musharaxiintaas ay dhammaantood u taagan yihiin xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo doorashadiisa lagu wado inay dhacdo toddobiiyo tobanka bishana soo aadan iyadoo sidoo kale la sheegayo in gaadiid gaashaaman iyo kuwa aan xabadaha karin iyo ciidamo fara badanba ay gaareen magaalada baydhabo waxaa sidoo kale aada u adag inaad la kulanto xildhibaanada baarlamaanka maamulka koonfur galbeed oo markii hore ay fudadeed aragtidooda xildhibaanada ayaa saacad gudahood waxay isaga kala gudbayaan goobaha ay degan yihiin musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed dadka u sharaxan xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa qaarkood la sheegayaa in ay wadato dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyadoo wasiir ka tirsanaa xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya shalay uu baydhabo uga dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed waana wasiirkii tamarta iyo biyaha ee xukuumadda soomaaliya cabdilcasiis xasan maxamed laftagreen oo hore sidaanoo kale qamaar siyaasadeed u dheelay kadib markii uu isu soo sharaxay xilka guddoomiyaha golaha shacabka inkastoo mar dambe uu ku helay wasiir buuxa xilligaasi uu ahaa wasiiro dowlo ka tirsan xukuumadda cabdicasiis laftagreen ayaa hadda lumiyey kursi xildhibaan iyo jago wasiir uu ka hayay dowladda dhexe waxaana uu qaatay go-aan uuna kala caddeyn waxa uga soo bixi kara marka laga reebo kalsoonida la sheegayo inuu ka haysto dowladda dhexe ee soomaaliya oo saameynteeda ku leh doorashada koonfur galbeed waxaa sidoo kale isna musharax ka ah maamulka koonfur galbeed agaasimihii hay-adda nabad sugidda xuseen xasan cusmaan oo isaguna xilka isaga tegay saddex iyo tobankii bishan kaasi oo isna ku sugan magaalada baydhabo loolanka uga adag ayaa dad badan waxay rumaysan yihiin inuu dhex mari karo cabdilcasiis laftagreen xuseen xasan cusmaan shariif xasan shiiqaadan iyo mukhtaar roobow marka laga reebo musharaxiinta lagu xamanayo dowladda soomaaliya inay gadaal ka riixayso oo kale ah agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda wasiirkii hore ee tamarta waxaa sidoo kale magaalada baydhabo ku sugan musharaxiin aanay sahlanayn saameyntooda deegaanka iyo saaxiibadooda siyaasadda kuwaas oo dad badan ay ku macneeyeen inay caqabad badan kala kulmi karaan musharaxiinta kale waxaana musharaxiintaasi ay yihiin mukhtaar roobow iyo sharaaf xasan sheekh aadan oo isaga oo kalsooni badan ay ka muuqato shir uga qaybgalaya magaalada garoowe xilli loolan siyaasadeed oo aada u adag uu ka jiro magaalada baydhabo golaha iskaashiga dowlad goboleedyada ayaa il gaara ku haya xaaladda ka taagan magaalada baydhabo waxaana war shalay ay soo saareen ay ku sheegeen in dowladda soomaaliya hub iyo ciidanba ay geysay magaalada baydhabo sidoo kalena lacag fara badan ay geysay magaaladaas si ay u carqaladayso doorashada la filayo in bartamaha bisha soo socota ay ka dhacdo magaaladaasi golaha ayaase ka digay xaalad kasta oo wax u dhimi karta habsoomi socodka doorashada dowladda kiiska baydhabo iyadoo musharaxiintana ma aqoonsana dowladda hadda jirtana ma aqoonsana waxay aqoonsan tahay sida nin ay iyadu rabto oo wareegto ay ku magacawdo inay geyso sida cadaado u geysay laakiin waa ka xumahay siday u fikirayso si shaqaynaysa maaha koonfur galbeed institution ay leedahay aqal baarlamaana jiro madaxweyne dooranaya shalaa ugu dambaysa waxaa la ansixiyey oo baarlamaanka u ansixiyey guddiga doorashadii hadday baawaran xabada karin keento iyo hadday baasada canshuurta dadka laga qaado masaakiinta bajaajilada xamar laga qaado ay keentana doorasho lagu tartamaya bayraba ka dhacaysa september insha allah november seventeen haddii ilaaha yidhaahdo waxna kama bedelayso waa qalad baawar kale maa ciidan bay keentay nidaam xataa u muuqda inay isku dayayso in rabsha dhacdo maalinta doorashada oo ciidamo ayada kaa mar qaata ay rabsho sameeyaan laakiin ayadan insha allah hay-adaha amniga aan leenahay baa u diyaarsan haddii la yidhahdo wixii amniga magaalada baydhabo ayaa xalay waxaa ka socday kulamo gaargaar ah oo lagu waabariistay kuwaasi oo musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ay la lahaayeen xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi tan iyo markii la magacaabay guddiga doorashada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed waxaa soconayay kulamada siyaasadeed ee isdabajooga ah ee ka jira magaalada baydhabo dowladda soomaaliya ayaa dad badan waxay rumaysan yihiin inay doonayso in musharaxa soo baxaya uu noqdo kan iyagu ay wadato inkastoo la tilmaamayo in dhowr musharax ay yihiin kuwaas oo qaarkood u muuqda in lagu cabsi gelinayo musharaxiinta kale